mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa biidhaameen ansuubiyan waxaana kumid ee dadka ka nool tuulooyin kooskayo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay shacabka lansuubi biidhaameynta iyo weliba haayano waxaana ha wajahayeen biilaan ee dambaxsan maadaama dalka ku jartay roobyara tuulooyin shona anlaxayna ceelal iyo biyuu ku dhaansadayaan amaba ka keedsadayaan waliba nasiiban weeldhadana in la deersiyay dhowr booyadood oo biyoe anka horeyn waxaana kumid ee dadkii ku faa'iidaysaday biidhaameynta iyo ankumahad nageen walaalo hadeersi maadaama iyo biyuun baahii shilduwan qabeen unka horeyn shacabkii lan sameeyey biidhaamintan iyo weliba yoon mahadnaganaha dowladda koonfur galbeed oon ku horreeyay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigarin saraakiila ciidamada iyo wasiirada waraabni bii ilaahay mahadla yaki dherigni may falaane haddana rajaane ni ilaahay mahadla haddana nahninkanagamadaokala iyo rajaana mahadsantiin maynka mahadyaana dowlada ini ilaahay marjayaan baa wal khayr qab adlasi yaanka mahad nagaan lankini shaani ilaahay ni yani ku qaadi fadhaga ino ni shaani unumu weydiin gee ku meelmiin ku ban mana taada ni fon ni shaani lankini shaani marjay koralle ka waa biyood ma seeda jarna ilaahay dina obasharo obasharo gurijis ya seeda jarni naga biyo wal yable bini nahay ilaahay mahadle biinahaay bii eedninhaay oo eedaan oo magna biyo hatulaninshayni nanku mahanan eedaan dherni eedaan dherni aa eedaan han dherni eedaan dherni dhanka kale waxaana ku mid ah mas-uuliyiintii qaybta ku haytay biyodhaaminta iyo wayba ku hadlena sida markaasiyo anka dhiirideen biyodhaaminta iyo deersiyan tuulooyinka iyo muhiimada u saleeyay amniga marka wain mahadnagay hilaamaha ammaanka wasiirka amniga iyo taliyaha qaybtiiyo guud ahaan xildhibaanka koonfur galbeed iyo gudoomiyaha dhalinyarada dowladda koonfur galbeed iyo guud ahaan dadkani la socday oo kumid haya wali waaye waftiga oo ishaga tuulooyinka koy waysana geeg dhowr tuul oo kumid ee wali waaye degmada baydhabo hoos koyaw si kusuro iyo inshagada meel raayis wadaagta unad geegsoona oo dheglo iyo dhowr tuul kaleed wali waaye biidhaaman lan suubay marka sharafi karaamininga tiidhamaha sintii dhammaantiin walise gaaranka mahadnagayha inshagada wasiirka amniga iyo taliyaha qaybta booliska gobolka baay iyo yacni gaar ahaan wali in mahadnagayha tiifiga dowladda koonfur galbeed oo xarya habeenkan teegin oo wali waaye dhibaatooyin badan marahaya ilaahay wali areeb haddii sinas gargaartan yaan insin gargaare umudaana maran gargaaran mar amni joo sugaana wali har iyo habeenna teegana intiinu nabaddu ku shaqayna baahiyada iyo qabaan wal alla wala gacmoodana marka jeysan kor intiinu jeysan marka mayla raay dadka reer koonfur galbeed madaxda walinka baaqay in mayla raay umudalan gargaar bir ramadaan alla ka jara langnaxariisada ala deersiyo gacantiyo unina wali ballan qaadane amni joo ballan qaadan assalaamu calaykum waraxmatulah uno oo tiimkasi iyo tiim kale inshaad ku badan isku jarna wali boogashirkiisaana tuulooyin qaar oo eed idinka duruufaysanyiin oo duruufto oo meel raayis oonka ku jara yaa darad marne geekana cabashadii oo dhinjadiisadeen oo ku jawaabahayna dhowr tuulo oo meel raayiso kasurooy iyo meel raayiso meel raaytan dhegloole oo una dir roogna dadsi eedan oo muyin insha allahu tacaala wali rajaanaya in halkan naqdo doogno eedanka faraxsana in bulshada tidana qeybo shashal duwan una duruufogiyooda ku nool aan qeybsano geeka oo madarayo oo bir ramadaan ka jara haddana kuleelkan ka jara soddon kilomitr inuna madarahay musaafe ahaan jarna adeega dowladnimaadii la deersi adeegyadii bulshadii asaasiga ahaayeen weelwal bulshada roogta oo deegaanadan koonfur galbeed tuulo min degmo min gobol in la deersi madaxweynaha amarsha iyo taladiisu noo fuliyaana yaggeeka tuulooyinka biyaha deersana sidii caadada hayta horey baan deersiyaani tuulooyinka la deersiyey booydo biyo eh iyo weyba haayanahaano dadsho biyahan dhaansada jareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo masaafo dheeran jarta